Magaalada Buur ee xarunta gobolka Togdheer ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayo mashruuc dhir beeris casri ah oo ay iska kaashanayaan hay'adaha Taakulo, Nafa North iyo Jaamacadda Buurco. Daahfurka mashruucan dhir beerista casriga ah ayaa waxaa ka qayb galay maamulka Jaamacadda Buurco, mas'uuliyiin ka socday hay'adda Nafa North iyo bulshada deegaanka. Cabdalle Saciid oo ka socday hay-adda Taakulo ayaa ka warramay dhir beerista casriga ah iyo nidaamka loo hirgelinayo.
sidaad istoorkan ka aragtaan waxay noogu diyaarsan lix boqol oo koosto hadda waxay u diyaar yihiin in la abqaalo geedka koostada waxaynu soo qaban doonaa isaga oo xididkiisii iyo kokobiidkiisii la socdo deedna si yaroo fudud ayaynu u dhex dhigi doonaa koobkii insha allahu tacaala tuubooyinkani waa tuumbooyinkeenna caadi ahaan loo isticmaalo bullaacadaha ee b p c bibeka loo yaqaano Ee, halkan waxaan u isticmaalaynaa inaan dalag ku korino Ee, nidaamkan ee, dalaga lagu korino waxaa la dhahaa deep water culture waa nidaam biyaha iyo nafaqada oo isku mulan lagu shubayo tuumbadan oo dharar ahaan sidaa u toosan daldaloolkan waxaa loogu talagalay in koobabka dalaga lagu ridayo lagu sii dhex rido si ay halkaa si fiican oo qurux badan ay ugu koraan hadda sidaad aragtaan koobabkii oo lagu soo abqaalay ee, dalagii koostada iyo saladka waxaynu gelinaa daloolada ee loogu talagalay in koobkii la geliyo nidaamkan ee, dhiibka loo yaqaano runtii faa'iidooyin badan oo aan lasoo koobi karin buu leeyahay Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay daahfurka mashruucan ayaa bogaadiyey.
waxaanu nahay howlwadeennadii een, ku shaqada lahaa ee haddii waraabkeeda iyo biyinteeda iyo gacanta ku hayay marka dee waraabkeeda walaqa labada waqti un baanu waraabin jiray nafaqooyinkeeda dawooyinkeeda aad baanu ugu dadaalay iyagana aad bay u fiican yihiin maasha allah waxaanu jecelnahay oo aanu rajaynana wax fara badan inay nooga soo bixi doonaan beertan oo ay maalgeliyeen laba haydood oo soos iyo taakulo waxaanu uga faa'iidaysanay laba qo- laba qodoboo labada qodob oo ah midna wax soo saar midna wax barasho lixdii biloodee hore way way noo soo baxday lacag fiican baanu ka faa'iidnay marka lixdii kalena iminka way noo socotaa way noo soo go'aysaa iminkana adeega iyaga oo dhammaystiran oo nagu filan green houseka iyaga ayaa iminka aanu ka adeeganaa qaamka durdur faa'iido iyo harumar baanu dee ka gaadhnay waris caynan warsame oo ka mid ahay shan iyo afartanka qof ee beergurida sidaynu arkayno halkan ilaa shan lix dalag baa ugu beeran oo hooyadani markii ay tababarkii qaadatay qalabkii iyo siirkiina lay siiyey ay ku tacabtay anigu waxaan beertay beergurida aniga caruurtayda waan ku badhaadhnay waanu guranaa waan iibsanaa ruucan waxaanu ka dheefnay aqoon tareyno nuula tababarayay sidii loo abqaali lahaa dalagan sidii loogu hortegi lahaa cayayaanada ku dhasha xalinta khilaafaadka anagoo ah ardaydii jaamacadda burco ee kuliyadda agricultureka mash- mashruucan waxaanu ka faa'iidnay waxyaabo fara badan oo ay ka kooban yihiin inaan aqoon fara badan ka helnay inaan eh, noqonay arday wax soo saarta waxa ay cunayaan ama cuntadooda la soo bixi karaya durdur caaqiliyare iyo jaamacadda burco Dhir beerista casriga ah ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta bilicda iyo quruxda degmada Burco.